ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الوسط وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa afar iyo tobanka bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobadah maanta oo talaada ah barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqaymaha cadowtooyo ee yuhuuddu ku hayso muslimiinta reer khaza oo galay maalintii saddex boqol afartan iyo toddobaad oo xiriira maamulka yuhuudda ah oo wareejiyey meydka fuliyihii weerarkii keligiduulnimo ee ka dhacay marinka alkarama maraykanka ah oo xabsiga dhigay nin u dhashay dalka ruushka dab ka kacay kayma ku yaala gobolka loganiste ee uu ruushku ka haysto yukrain oo dhaliyey khasaare kala duwan muusasada asallaaq ah oo bahisay tirakoobka howlgallada nusratul islaam walmuslimiin ee bishii safar sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin tilmaantay inaan badi dadka degan dubay aysan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka iskuullada ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka duqaymaha yuhuuddu ay ku hayso muslimiinta reer khaza ayaa weli halkooda ka sii soconaya wararkii ugu dambeeyey waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan badar أذكر رصاص بلاد الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
يا الله
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا أول سفر السرو وانفجر السرو لا لله راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم
الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي هاي ماما ولك لا حكوش.
ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو وال- آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع طاهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yuhuudda ee ka wadomarinka khaza waxaan maanta oo talaada ah danka kalena ku beegan maalinkii saddex boqol afartan iyo toddobaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza weeraro xukugallah oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen daanta galbeed dagaalo lagu jebiyey askarta sahayuuniyadda iyo maamulka yuhuudda oo dagaalka khaza u adeegsanaya artificial intelligency ama waxaa loo yaqaana garaadka macmalka haddabaan ku horeyna duqeymaha duqeyn aad u xoogan ayaa waxay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanka almawaasiya ee duleedka magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza waxaana ku shahiiday dad aad u badan oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan dadka shuhadada iyo kuwa dhaawacyada qabaayana waxaa la geeyey isbitaalka caafimaadka iyo annaasir ee ku yaala magaalada halkaasoo lagu dabiibaya dadka dhaawacyada qaba dhanka kalena bannaanka barxadda lagu aasaya kuwa shuhadada ah madaafiicda goobta ayay ciidanka yuhuudda ku garaaceen xerada albureeji ee bartamaha marinka khaza waxayna duqayntaasi madaaficda loo adeegsaday ee sababtay istishaadka tobannaan ruux iyo dhaawac kuwo kale wuxuuna soo tebinayaa kanaalka laksa alfadaa'iya in madaafiic kale ay ciidanka yuhuudda ku garaaceen koonfur bari magaalada rafax waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo shuwaada iyo dhaawac iskugu jira xerada albureeji ay dadka barakacyaasha ku hooyanayeen waxay ciidanka yuhuudda ku garaaceen duqayn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duuqayntaasi ku shahiiday siday wararka nagu soo gaarayaan in ka badan saddex ruux oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan duqayntan ayaana si gaar u beegsatay guri ay deganaayeen dad qaxooti ah waxaanay kooxaha gurmadka rayidkaa sheegayaan in burburka dhagaxaan toostooda ay ku jiraan dad badan oo shuhado iyo dhaawaci iskugu jira waddada saxaaba ee ku taala xaafadda addaraj ee bariga magaalada khaza dhacda waxay ciidanka yuhuudda ku garaaceen duqayn aad u xoogan oo ay fuliyeen diyaaradaha aan dooliyaha lahayn ee maamulka yuhuudda waxaana halkaas ku shahiiday dad aad u tiro badan oo shacab rayd ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan isla magaalada khaza xaafadda azituun duqayn ay yuhuudda ka geysteen waxaa ku shahiiday dad aad u tiro badan oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kale diililbalax duqayn ay yuhuudda ku beegsadeen deegaanka baraka ee magaaladaasi ku yaala waxaa ku shahiiday dad aad u tiro badan oo barakacyaal ah waxaana sidoo kale jira kuwo kaloo ay soo gaareen dhaawacyo tirabeella ah diyaaradaha qumaatiga u kaca ay leeyihiin yuhuudda ayaa waxay sidoo kale rasaas ooda uga qaadeen dad shacab ah oo ku sugnaa magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo iskugu jira shuhado iyo dhaawacyo tirabeella ah duqayn aad u xoogan oo xagga cirka ay ciidanka yuhuudda ka geysteen xerada barakacayaasha nuseyraad waxaana halkaasi ku shahiiday toban iyo laba ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen sida laga soo xiganaya kooxaha ka shaqeeya gurmadka rayidka wax ka badan shan iyo toban ruux oo kale dadka dhaawacyada qabaayana la geeyey isbitaalka caafimaadka alcawdah ee ku yaala magaalada diirilbalax ee bartamaha marinka khaza halkaas oo lagu dabiibaya dhaawacyadooda wariyaasha ayaa waxay soo warinayaan in ciidamada yuhuudda duqaymo kala duwan oy ka geysteen magaalada khaza saacadii lasoo dhaafay ay ku shahiideen ka badan koo iyo labaatan ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan balse aynu warbaahinta soo warin tirada rasmiga ah khanyunis duqayn ay yuhuudda ka geysteenna waxaa ku shahiiday dad aad u tiro badan halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan xasuuq aad u daran oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ah waxa ay sababeen istishaadka tobannaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuudda geysteen afar iyo labaatankii saacinu soo dhaafnay ayaa gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasu ay ku shahiideen ka badan labaatan ruux halkii ay ku dhaawacmeen wax ka badan toddobaatan iyo lix ruux oo kale sida laga soo xiganaya xafiiska wasaaradda caafimaadka ee marinka khaza tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza tan iyo ku dhowaad sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo kow kun laba boqol labaatan iyo lix ruux halkii ay dhaawacuduna marayaan in ka badan sagaashan iyo shan kun afar boqol toban iyo saddex ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo labiiyo toban bilood oo socday dagaalka marinka khaza ay dadka shuhaadada iyo kuwa dhaawacyada qaba ay gaarayaan wax ka badan boqol iyo soddon kun oo ruux oo iskugu jira dumar carruur iyo waayeelo welina waxaa socda duqaymaha saacadaha iyo maalmahayna soo aadanna waxaa suuragal ah inay kororto khasaaraha gaaraya dadka reer khaza geesta kale waxa ay dagaalyahanada muqaawamada ay weerar xoogan ku qaadeen xarun ay yuhuudda ku leeyihiin xerada balaada waxaana dagaalka halkaasi ka dhacay ee u dhexeeya kooxaha waciska caabinta falastiiniyiinta iyo soo duulayaasha yuhuudda laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona halkaasi looga itaalroonaaday oo jab xooggan dhabarka loo saariyey soo duulayaasha yuhuudda ee dulmiga badan ciidanka yuhuudda waxay xoog ku galeen magaalada naabolis ee daanta galbeed waxayna halkaas ciidanka yuhuudda ka geysteen dhibaatooyin kala duwan oo kala nah dadka shacabka ah waxayna sidoo kale burburiyeen guryo badan oo ay degan yihiin dad rayda ah deegaankaas sumuucii ku yaala magaalada alkhaliil ee daanta galbeed waxay ciidanka yuhuudda isna ka geysteen xadgudubyo kala duwan oo ay kula kiceen shacabka magaalada albira ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda xog ku galeen waxayna halkaas ka geysteen burburin baaxad leh oo ay dadka dan yartaa kula kaceen waxayna sidoo kale magaaladan ciidanka yuhuudda ku xireen dad badan oo ka mid ah dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada albira magaalada jiniin ayaa sidoo kale laga soo tebinayaa xogkugal iyo weerar toos ah oo ay ciidanka yuhuudda halkaasi ka geysteen ugu dambeyntii waxaa saacadii lasoo dhaafay soo baxay warbixin daaha ka rogaysaa in sirdoonka yuhuudda ee gudaha u adeegsanaya artificial intelligency ama garaadka macmalka sida loo yaqaano isagoona u isticmaalaya duqiimaha uu ka fulinayo gudaha dhulka falastiin gaar ahaan marinka goodoosan ee khaza sida warbixinta ee ka soo xiganaysa hay-adda sheegata inay u doodo xuquuqda aadanaha ee human rights watch maamulka yuhuudda ayaa ku kacaya falal argagax leh oo xagga sirdoonka ah isagoona xafiisyadiisa shaqada keenay roobodyo la barogaraameyey siay u qabtaan shaqooyinka sirdoonka iyaguna ay yihiin kuwa fulinaya howlgallada duqeymaha ah taasi ayaana ah xadgudubyo kale oo ay sahaynada kula kacayaan abriyada reer khaza waxayna hay-addu sheegtay in middaas ay tahay wax laga amakaako maadaama garaadka macmalka uusan awood u lahayn kala shaandhaynta xogta iyo haleelida taargetka rasmiga ah halkaasna ay ka dhalanaysa in roobodyada ay fuliyaan duqimo aan kala soc lahayn sida baan horay u aragnay hayuman roytis wodge waxay intaa ku dartay in xogta ay ku howlgalayaan robodyada inta badan ay tahay mid xaqiiqada ka fog sidoo kalena aysan awood u lahayn inay si buuxda u xadidaan hadafkooda ay doonayaan inay duqeynta ka fuliyaan middan ayaa lagu tilmaamay cadowtooyo kale oo yuhuudda ku doonaysa inay ku layso shacabka reer falastiin weliba iyadu u adeegsanaysa sirdoon liita oo laga sameeyey caagag iyo biro laisku keenay misena aanan lahayn wax khibradda ama kala saarid xogta muhiimsan iyo midda mudan in laga tago يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbinno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali aad baad u mahadsan tahay haashima cabdinaasir dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii hadalhaynta dunida oon kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka qodobadaad maanta ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah maamulka yahuudda ayaa soo wareejiyey meydka fuliyihii weerarkii keligii duulnimo ee ka dhacay marinka alkarama wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka urdun ayaa shaaca ka qaaday in maamulka yahuud ay kala soo wareegeen meydka fuliyihii weerarkii keligii duulnimo ee ka dhacay marinka kala qaybiya urdun iyo dhulka falastiin ee gumaysiga yahuudda ku jira maayir aljaazi oo ahaa darawal urduni ah oo kaxaynayay gawaarida xamuulka ayaa ahaa ninkii fuliyey weerarkii keligii duulnimo ee ka dhacay marinka alkarama halkaasoo uu ku dilay ugu yaraan saddex askari oo yahuud ah fulinta weerarka kadib waxaa maahir aljaazi toogtay ciidamada yahuudda ee ku sugnaa marinka tan iyo toddobaadkii hore uu weerar ka fuliyey ehelada maahir aljaazi oo aad ugu farxay howlgalka uu fuliyey wiilkooda ayaa shaac ka qaaday in dhowaan lagu aasi doono dalka urdun aaskiisana ay ka soo qaybgeli doonaan dad badan oo ku nool dalka urdun wargeeska jeruusalaam ee ka soo baxa maamulka yahuudda ayaa sheegay in tallaabada lagu celiyey meydka maahir aljaazi ay timid si cadaadis looga yareeyo dowladda urdun oo xidhiir amniya qoto dheere leh maamulka yahuudda dalka urdun toddobaadyo xiriira waxaa ka dhacay dibadbaxyo ballaaran oo ruuxay guud ahaan waddankaas kuwaasoo lagu dalbanayay sidii dib loogu soo celin lahaa meydka keligii duule maahir diyaab xusein oo dhowaan weerar keligii duulnimaha uu ka fuliyo xuduudda u dhexaysa urdun iyo dhulka gumaysiga ku jira ee falastiin markii ugu horreysay gumaystaha yahuudda ayaa diiday inuu wareejiyo meydka naftihuraha laakiin codsyo dhowr ah oo jeediyeen mas-uuliyiinta urdun ugu dambeyntii waxaa la siiyey meydka maahir geeska kale maraykanka ayaa xabsiga dhigay nin u dhashay dalka ruushka waxaa loogu yeer wasaaradda garsoorka ee dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay xabsiga dhigtay nin kasoo jeeda dalka ruushka kaas oo lagu tuhmayo inuu ruushka u diray qalabyo kala duwan oo muhiim u ah farsamada diyaaradaha doroniska ninkan u dhashay ruushka oo afar iyo afartan sano jir ah ayaa deganaa gobolka californiya ee dalka maraykanka waxaana tan iyo markii uu bilowday dagaalka yukrein iyo ruushka uu diray qalabyo elektaroonig ah oo kala duwan oo loo isticmaali karo farsamada diyaaradahan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano dronista xer ilaaliyaha guud ee dalka maraykanka ayaa sheegay in qalabyada uu ninkan u diray dalka ruushka uu maray hanaan aan sharci ahayn sida uu warka u dhigay xeer ilaaliyaha guud ee dalka maraykanka safaaradda ruushka ee dalka maraykanka ayaa qoraal ay soo dhigtay barta ay ku leedahay telegaraamka waxay ku sheegtay inay ka warhayso wararka sheegaya xiritaanka muwaadinka lagu magacaabo bosto feri laakiin aanay ilaayo hadda war rasmi ah ka helin hay-adaha ameerikaanka ee arrintaasi shaqadoodu tahay dowladaha ruushka iyo maraykanka waxaa ilaayo haatan dhexdooda ka taagan qalalaasa siyaasadeed oo ka soo bilaabatay markii uu qarxay fulkaanada dagaalka u dhexeeya ruushka iyo yukrain dalka ruushka waxaa dhowaan lagu qabtay askari ameerikaan ah taasoo xukuumadda muuska ay ku xukuntay xabsi dhinaca kale dab ayaa ka kacay keemo ku yaala gobolka loganista ee ruushka ka haysto yukrain ayaa dhaliyey khasaare kala duwan dab ayaa ka kacay deegaano ka tirsan mandiqada loganist oo ka mid a gobollada ay ciidamada ruushka kula wareegeen duulaanka ay ku qaadeen dalka yukrain debkan ayaa si gaara kaga kacay deegaano iyo keemo ku yaala mandiqadda waxaana uu ku socdaa xawli warar horudhac ah oo laga helayo khasaaraha ka dhashay debka ayaa lagu sheegay in ilaa iyo haatan la xaqiijiyey dhimashada afar ruux halkaay ku gubteen boqolaal guryo ah maamulka maxalliga ah ee taabacsan ruushka ayaa sheegay in hay-adaha gurmadka iyo debdemiska ay isku howleen sidii loo damin lahaa debka si aan ugu faafin dhul hor leh sawiro lagu baahiyey mareegaha internetka ayaa lagu arkayaa debkan oo geystay khasaare kala duwan isagoona ilaayo haatan ku fideeya dhul hor leh durbadii waxaa soo gaaray halka debka ka kacay ciidamada gurmadka deg dega si ay ula tacaalaan debka dagaalkan dhammaadka lahayn ee u dhexeeya ciidamada ruushka iyo kuwa yukrein ayaa waxaa ka dhashay khasaare tirabeel ah oon xaddi lahayn iyadoo labada daraf ay kala qabsadeen dhul ballaaran oo ilaayo haatan marar qaar weerar rogaal celis ah soo qaadaan dhinacyada diriirta u dhexaysa ugu dambayntii muwasasada azalaaq ah ayaa baahiisay tirakoobka howlgalladii nusratul islaam walmuslimiin ee bishii safar infografig ay soo saartay muwasasada warbaahineed ee azalaaq ah oo ku hadashaafka jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa lagu soo bandhigay tirakoobka howlgalladii ay mujaahidiintu fuliyeen bishii lasoo dhaafay ee safar marka laga hadlayo howlgallada waxay soddon maalmood gudahood nusratul islaam qaadeen lix iyo labaatan weerar oo toos ah shan iyo toban weerar oo kamiin ah afar iyo toban howlgal oo qaraxyo ah iyo siddeed weerar oo duqaymo ah khasaaraha ka dhashay howlgalladan waa dhimashada shan boqol iyo toddobaatan askari gubashada waa boqol lix iyo konton gaari iyo siddeed iyo sagaashan mooto iyadoona mujaahidiinta ay gacanta ku dhigeen hub dhan afar boqol shan iyo labaatan hubka noocyadiisa kala duwan ah jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo ah jamaaca jihaadi ah oo ka dagaalanta mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika waa mid ka mid a jamaacaadka hoostaga alqaacida kuwooda ugu firfircoon marka laga hadlayo howlgallada ciidamada militariga jamaacada nusratul islaam waxaa walaac xoogan ka muujiyey dowladaha reer galbeedka kuwaasoo sheegay in aan la luudin karin awoodda ciidamada jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo marba marka xigta sii kobciso
وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin tilmaantay inaan badi dadka degan dubay aysan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka iskuullada waxaana warbixinta soo jeedinaya muxsen xasan xaaji waxbarashada iyo tacliinta waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah asaasiyaadka nolosha iyo halka laga qiimeeyo ummad weliba mustaqbalkeeda iyo horumarada ay ku tallaabsan karto ama dibdhacyada ay wajahi doonto maadaama ay waxbarashadu la'aanteed wax mustaqbal ifaya jirin waxaan qasab ah inay noqoto mid mutawafir ah oo qof waliba oo xambaarsan hami tacliineed uu heli karo islamarkaana ka faa'iidaysan karo iyadoona mar waliba muhiimad gooni ah la siinayo ardayga iyo muxtawaha cilmiyeed lagana indhallaabayo dakhliga ardaygaasi laga faa'idi karo balse middan cagsigeed waxa ay ka jirtaa dowlado badan oo dhaca caalamka islamarkaana aan la goon karin kharashaadka madaaristooda lagana bixi karin taklifada ardayga ee waxbarasho kuwaasi oo la arka marka magacyadooda la maqla in ay qof waliba ku soo degdegto dowlado horumaray waxbarashadana heer fiican ka gaaray dadka ku noolna ay nasiib badan yihiin warbixin arrintan la xidhiirta waxaa daabacday wakaaladda wararka ee bilyoonbag taasi oo taqriir dheer oo tooshka ku qabanaya takaaliifta waxbarasho ee magaalada dubay ee dalka imaaraadka ku tilmaamtay inay tahay mid aysan awoodin badi dadka ku nool magaalada dubay sababo ku aadan kharashaadka billaha ah iyo kuwa sannadlaha ahba oo aad qaali u ah imaaraadka ayaana ah meesha labaad ee adduunka ugu kharashaadka badan waxbarashada marka laga yimaado hong kong bilyoonbaag ayaa taqriirkeeda ku daafurtay dadka ku dhaqan waddamada khaliijka ee hodanka ah waxa ay u jihaysanayaan in ilmahooda ay geeyaan madaarista gaarka loo leeyahay sababo ku aadan fursad la-aan ka jirta iskuullada dowladda ee laga maalgeliyo dhanka xukuumadda hase yeeshee madaarista gaarka loo leeyahay ayaa iyaguna ah kuwo aad uu u badan yahay kharashaadkooda takaaliifta halka arday ayaana sanadkii gaaraysa tobannaan kun oo dollarka maraykanka ah warbixinta wakaaladda ayaa sidoo kale soo bandhigayso tusaale ku aadan akaademiyadda jeemis ee caalamiga ah qaybteeda ka howlgasha magaalada dubay iyadoona ay takaaliifteedu tahay mid aad u badan waxaana suuragal ah in ardayga dhiganaya dugsiga sare sanadkii lagu yeesho lacag kor u dhaafayso soddon iyo saddex kun oo dollar qiimahan ayaa ah midka ugu sarreeya ee laga qaada ardayga wax ka baranaya madaarista ay maamusho shirkadda jeemis oo ah mid ka mid ah shirkadaha ugu weyn ee maamula iskuullada gaarka loo leeyahay ee adduunka taasi oo u aasaasay maalqabeenka hindiga ah ee sani fargay arrimo dhowr ah iyo cawaamil kala duwan ayaa ka qayb qaadanaya in uu bato kharashaadka waxbarashada ee shirkadda jeemis sida nooca iyo muqararka waxbarasho iyo marxaladda uu dhiganayo ardayga sida dugsi hoose dhexe iyo sare takaaliifta waxbarasho ee iskuullada ay maamusha jeemis ayaana ka bilowda afar kun oo dollar sannadkii wakaaladda bilyoonbaag ee wararka ayaa tilmaamayso sababta ka dambaysa in kharashaadka waxbarashada sidan dhan qaali oga noqdaan magaalada dubay waxa ayna leedahay dubay waxa ay noqotay meel ay iskugu yimaadaan dadka maalqabeennada ah ee adduunka kuwaasi oo awoodi kara in ay bixiyaan lacagaha lagu sheegta ilmahooda iskuullada gaarka loo leeyahay ayaa ka mid ah acmaasha murbixada ah ee ka jira daafaha kala duwan ee caalamka magaalada dubay ayaana noqotay mid ka mid ah kuwa ugu horreeya ee majaalkan ayay leedahay bilyoonbaag magaalada dubay ee dalka imaaraadka ayaa la sheegaa in ku dhowaad boqolkiiba sagaashan dadka ku dhaqan ay yihiin dad soogalooti ah kuwaasi oo ay tiradoodu gaaraysa saddex dhibic lix milyan taasi oo shirkadaha waxbarashada u sahlayso in iskuullada waxbarashada ay dhaqaalo ballaaran ka sameeyaan laakiinse arrintan ayaa marka laga eega dhanka shirkadda jeemis waxa ay ka dhigan tahay in baahida waxbarasho ay u baahan yihiin dadka soogalootiga ah oo aan haleeli karin iskuullada dowladda ay tahay mid aad u sarrayso jeemis ayaana qorsheynayso in ay ballaariso iskuulladeeda ku yaalla magaalada dubay sida uu maamulaheeda diini fargay u sheegay wakaaladda bilyoonbaag diini fargay intii uu waraysiga siinayay bilyoonbaag waxa uu yidhi haddii aan aadi lahayn maraykanka ama ingiriiska waxaan aaminsanahay in aan ka shaqayn lahayn majaalka waxbarashada balse uma maleynayo in aan ka samayn lahayn dhaqaalaha intan la eg ee aan ka helnay imaaraadka sidoo kale shirkadda howlaha tacliinta ee jeemis ayaa ku fakaraysa in ay isku ballaariso ilaa dalka sacuudiga si ay halkaasi oga samayso iskuullada gaarka ah lacago aan ka yarayn kuwa ay ka samaysa dubay inkastoo qoyska fargay ay ku adkeysanayaan in dubay iyo si guud imaaraadka ay ahaan doonaan muhiimadooda rasmiga ah akaademiyadda jeemis ayaa ah midda ugu weyn ee maamusho iskuullada waxbarasho ee gaarka ah islamarkaana ku yaalla dubay waxa ayna tartan majaalkan ah kula jirtaa shirkado kale oo qaarkood laga maalgeliya dhanka dowladda imaaraadka sababo ku aadan iyadoo dadka soogalootiga ah aanay fursad waxbarasho ka heli karin iskuullada dowladda aqlabka qoysaska ku dhaqan imaaraadka ayaa ah kuwa qarashaadkooda billaha ah qayb badan oo ka mid ah ku bixiya waxbarashada ilmahooda si ka duwan maalqabeennada ku dhaqan imaaraadka iyo kuwa mishaarka badan qaata dubay ayaa lagu tiriyaa in ay hoy u tahay boqolaal kun oo dad danyar ah kuwaasi oo la daalaadhacaya takaaliifta maciishadda waxaana ka mid ah dadkan macallimiinta shaqaalayaasha iyo kalkaalisooyinka caafimaad ee iskaga kala yimaaday daafaha kala duwan ee caalamka sida ay ku warramayso shirkadda alben capital oo kharashaadka waxbarasho ee dubay baaritaan ku samaysay boqolkiiba siddeetan qoysaska ku dhaqan imaaraadka waxa ay dakhligooda barkiis ku bixiyaan waxbarashada ilmahooda walow ay jiraan qoysas deen u qaata sidii ay u dabari lahaayeen takaaliifta waxbarasho ee carruurtooda sidoo kale daraasad ay samaysay shirkadda h s b c sanadkii labada kun toban iyo toddobadii waxa ay daaha kaga rogtay in ajaaniibta ku dhaqan imaaraadka ay waxbarashadu ku bixiyaan lacago aad oga badan kuwa ay tacliinta ku bixiyaan ajaaniibta dalalka kale ee caalamka ku dhaqan marka laga reebo hong kong oo iyadana ay waxbarashadu qaali ka tahay ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى في البلوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله